أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida kulamo lagu soo dhoweynayo ciidamada mujaahidiinta oo ka dhacay deegaanka tardo ee bariga hiiraan iyo alkatayb oo faafisay sawirrada soo dhoweynta loo sameeyey ciidamada mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiinta oo war-saxaafadeed uu soo saaray ku faahfaahiyey khasaaraha ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyada murtadiinta ka soo gaaray camiliyaddii istishaadiga ee ka dhacday duleedka deegaanka sabiid dagaallo culus oo ka bilowday degmada dhahar ee gobolka sanaag maxaa ka jira in xukuumadda riddada ee xamse cabdi barre ay dagaalkaasi ku lug leedahay sannadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan iyo lix hijri maxay ahaayeen mashaariicdii ugu waaweynaa ee ay fulisay wilaayada islaamiga baay waxaad dhegaysan doontaan qaybta koowaad waraysiyo aannu la yeelannay sheekh xamsa abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay lix iyo toban qof oo shacab ah oo lagu dilay weerar jabhadda hubaysan ee faano ay ka fulisay ismaamulka oromiya ee dalka etoobiya munaasabad ay nabadoon ku dowranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga mudug oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalos ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka
فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaannu gudagali doonnaa aan ku bilowno xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga oo aad caawa ku dhagaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiiso badan aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu ku soo qaadan doonaa caawo balse aynu eegno mareegta faafree baro ee telegramka iyo bayaan lagu soo qoray bayaanka lagu daabacay mareegta ayaa waxa uu salka ku hayaa camaliyadii lagu beegsaday kolonyo ka tirsan silibiyiinta iyo murtadiinta taasoo dhacday labaatanka muxaram kun afar boqol afartan toddoba hijiri bayaanka ayaa wuxuu ku bilowday sida tan ciidamada mujaahidiintu waxay camaliyad istishaadi ah la beegsadeen kulanyo isugu jirta saliibiyiinta afrikaanta ah iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah xilli ay dhaqdhaqaaq ashaadaldiriirnimo ay ka wadeen duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose camaliyadda istishaadiga ah ayaa allaha fadligii sidii loo qorsheeyey u haleeshay kolonyada ciidamada cadowga islaamka ah waxaana halkaasi ku soo gaaray khasaayir isugu jira dhimasho dhaawac tirada hordhaca ah ee aan xaqiijinay waa baktiga labaatan askari oo ka tirsan saliibiyiinta uganda iyo dhaawaca afartan iyo saddex kale kuwaasoo isugu jira askar iyo saraakiil waxaa la sheegay toban ka mid ah dhaawacyada askartaasi inuu aad u liito ama garaaba uu yahay sidoo kale waxaa goobta ku bakhtiyey sagaal ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhilifka u ah saliibiyiinta siddeed kalena waa ay dhaawacmeen camaliyadda istishaadiga ah ayaa burburisay gaadiid ciidan oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidamada lagu daabulo khasaaraha cadowga intaasi waa uu ka sii badan karaa wixii faahfaahin ahna dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka sidoo kale mareegta faafre baro waxyaabaha maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah in sawiro tobanaan ah oo lasoo dhigay mareegta kuwaasoo ah kulamo lagu soo dhoweynayo ciidamada mujaahidiinta oo ka dhacay deegaanka tardo ee bariga wilaayada hiiraan haddaba deegaanka darda oo ah deegaankii ugu dambeeyey oo ay mujaahidiintu si nabadgelyo ah kula wareegeen kadib markii maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa goobtaas isaga carareen ayaa maanta waxaa lagu arkay dadweyne aad u tiro badan kuwaas oo mujaahidiintu si diiran ugu soo dhoweeyey magaalada sawirada markaad daawato ayaa waxaad ku arkaysaa dad isugu jira rag iyo dumar odayaal caruur iyo dhallinyaro kuwaas oo si aada ugu farxay inay mujaahidiintu gaaraan deegaanka tardo oo in muddo ah munkar iyo fasahaad badan ay ka wadeen maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee ku sugnaa haddii aynu halkaa uga gudubno mareegta faafree baro markana dagaallo culus oo ka bilowday degmada dahar ee gobolka sanaag maxaa ka jira in xukuumadda xamse cabdibarre ay dagaalka ku lug leedahay waa mid ka mid ah canaaweyntii maanta lagu hadlay webka soomaali memo warbixinta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo ayaa waxay u bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya gobolka sanaag ayaa sheegaya in iska horimaad culus uu ka bilowday deegaano ay isbuucyadii lasoo dhaafay ka aloosanaayeen xiisado siyaasadeed iyo kuwa amni iska horimaad saacado badan qaatay ayaa degmada dahar ku dhex maray maanta ciidamo taabacsan maamulka ashaaldirirka puntland iyo maleeshiyaad gacansaara leh kooxda erdada soomaaliya goobjoogyaal ayaa sheegay in ciidamada maamulka siciidani ay weerar ku qaadeen goob ay isku urursanayeen maleeshiyaad uu watay cabdirashiid abwaan gudoomiyihii hore ee baarlamanka maamulka ashaaldirirka puntland islamarkaana hadda xiriir wanaagsan la leh xukuumadda murtada xamse cabdibarre jugta madaafiicda iyo jabaqda rasaasta kala duwan ayaa laga maqlayey inta badan xaafadaha degmada dhahar iska horumaadyadan ayaa bilowday kadib saacado dhinacyadu eedeymo kulul warbaahinta ay isku marsiinayeen shir shalay ku soo idlaaday magaalada laascanood oo ay gadaal ka riixaysay kooxda riddada ayaa la rumaysan yahay inuu dab ku shubay xurguftii u dhexaysay siciidani iyo siyaasiyiinta gobolka sanaag warbixintii soomaali memo haddii aynu halkaa uga gudubno markana websaytka islaamiga ee calamada iyo mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray lix toban qof oo shacab ah oo lagu dilay weerar faano ay ka fulisay etoobiya waa warbixinta calamada oo ku bilaabanaysa sida tan inta la xaqiijay ugu yaraan lix toban qof oo shacab ah oo uu ku jiro ilmo lix bilood jir ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaan lagu magacaabo noono oo ka tirsan gobolka koonfurta sheewa ee ismaamulka oromiya dadka deegaanka ayaa soo wariyey in weerarka uu ahaa mid hubaysan oo ay ka dambeeyeen maleeshiyaad taabacsan oromiya mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarka uu dhacay habeenkii khamiista oo ay taariikhda ku beegneed kow iyo tobanka bishan julaay waxay ahaayeen faano waxay ka soo galeen dhanka koofureed waxaana mar qura maqalnay rasaas qofkeena ka mid ah ayaa ku baxay goobta si uu u caawiyo dadka kale balse albaabka guriga ayaa lagu toogtay waxaa sidaas yidhi qof ka mid ah ehlada dadka la laayey sidoo kale sarkaal diiday in magaciisa lasoo xigto ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in weerarkan uu dhacay intii u dhexaysay toddobadii barkii ilaa iyo siddeeddii fiidnimo ee habeenkii khamiista ee lasoo dhaafay dadka lagu dilay weerarka ayaa ku jira ilmo lix bilood jir ah iyo nin waayeel ah oo da'diisa lagu qiyaasay lixdan ilaa iyo lixdan iyo shan sano wuxuu intaasi ku daray in weerarka ay gobolka oromiya ka geysteen faano ay sidoo kale ku dhaawacmeen dad kale kuwaasoo lagu dabiibayo cisbitaalka waliso ee deegaanka ku yaala ilwarido deegaanka ah ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay ka koobnaayeen ilaa iyo toddobaatan askari kuwaasoo ku hubaysnaa qoryaha ak afartan iyo toddoba iyo hub kale oo aysan carbaabin waxay tilmaameen in maleeshiyadan ay horay uga tirsanaayeen ciidanka ismaamulka oromiya ee dowladda xabashada etoobiya balse hadda ka barbar dagaalamaya jabhadda fano warbixinta maanta lagu qoray websaytka calamada haddii aynu halkaa uga gudubno markana websaytka riidooga alfurqaan iyo warbixinta ugu dambaysa oo aynu ku soo qaadan doonno xubinta hadalhaynta iyo guud markaa marigaha islaamiga gaadiidleyda muqdisho oo kooxda riddada ku eedeeyey burburinta waddooyinka waa warbixinta lagu qoray webka riidooga alfurqaan darwallada kaxeeya gaadiidka ee ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa kooxda riddada ku eedeeyey inay burburisay waddooyinka muqdisho darwalladan kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan islamarkaana isticmaala waddada isku xirta zoobe ilaa kilomitir afar waxay eedeymo kala duldhaceen kooxda riddada waddadan oo burbursan ku dhowaad labaatan maalmood ayaa waxaa lasoo warinayaa in kooxda riddadu ay lunsatay lacago loogu talagalay in lagu dayactiro waddooyinka xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu egbal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana bay dhegaystayaal idaacadda islaamiga ah ee al andalus waxay idin soo gudbin doontaa waraysiyo aanu la yeelanay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamsa abujacfar waraysigaas oo aanu waaligu ku weydiin doonno su-aalo ku saabsan wilaayada xaalkeedii guud iyo waxqabadka wilaayada ee sanadkii tagay kun afar boqol afartan iyo lix hijri haddaba kusoo dhowaada qeybta koowaad ee waraysiyadaasi iyo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman alwaali ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alandalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين وشرع لنا الأحكام وفصل الحلال من الحرام وثبت قواعد الحق ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحكم به التدبير فله الحمد على ما قدر ودبر وصلاة الله وسلامه على رسوله الذي صدع بأمره وقام بحقه محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala nisiyey nicmooyinkiisa faraha badan leh oo waaweyn mar labaad waxaan u mahadcelinayaa iclaamka islaamiga ah gaar ahaan idaacatul andalus waana dhowahay walaal sheekh abujacfar waan kaga mahad celinaya insha allah tacaala waraysigan aad siinayso idaacadda islaamiga alandalus ee waraysigan waxaan rabnaa inaan diiradda ku saarno xaaladda guud ee wilaayada aad maamusho iyo waxqabadka wilaayada ee sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan iyo lix hijri marka hore inooga waran xaaladda wilaayada alxamdulilaah bashiirow wilaayada xaaladeedii guud waa nabad alxamdulilaah wax dhib iyo dhibaato ahi kama jiraan roobabka sanadkan wilaayadu waa ay wada gaareen daaqa waa uu fiican yahay waa roobaystay roob fiican buu helay xagga beeraha sidoo kaleeto roob fiican baa gaadhay oo dalagii si fiican buu usoo baxay alxamdulilaah sidoo kaleeto goobaha meelaha biyoqabadka leh sida waraha oo kaleeto iyo waa ay buuxaan nimcadaas ayaa ka jirta si guud ahaaneed walaayada alxamdulilaah wax xanuun iyo dhibaatay ahi kama jiraan dad iyo adduunyo intaba sidoo kaleeto dadku waxay ku mashquulsan yihiin si guud ahaan in dalaqyadii ay beerteen in ay goostaan mawsimkan barakada iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey inay goostaan ayay ku mashquulsan yihiin iyo shaqooyinkeedii kale rotiiniga ahaa caadiga ahaa wax dhibaati ay dareemayaan ma jirto xagga amniga alxamdulilaah aad buu u fiican yahay wax amni xumo ahi ma jiraan burcad iyo maxay ahayto dhibaatadeedii ma jirto tuugo ma jirto falilaahi alxamdu walminna dhinaca cadowga dhaqdhaqaaqiisa ma fara badna oo inkimaash ayaa ku dhacay oo goobihii uu ku sugnaa ayuu cariiri ugu jiraa wax dhaqdhaqaaqa ama khaarijka inuu usoo baxo ama meelaha maxay ahayto walaayada amniga dhibaato ka geysto aad uma badna marmar un wax yaryaroo dhuumaalaysi ah inay dhacaan waa laga yaabaa laakiin hunguriyeyn weyn oo deegaan inay la wareegaan ama deegaamo cusub ay qabsadaan hadda hamigoodii waa uu ka dhintay kuma jiro si guud ahaaneed xagga amnigana waa sidaas marka xaalka guud ee walaayada waa nabad alxamdulilah waa tahay sheekh abujacfar sida aan la socono sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan iyo lix hijri waxaa wilaayada aad maamusho laga dareemayey isbeddello dhinacyo kala duwan leh arrimahaasoo aan doonayno waraysigan inaan ku qaadaa dhigno bal inooga waran isbeddeladaas maxaa ka mid ah jazaaka allahu khayran akhuuna isbedello fiican ayaa ka jiray sanadkii aan soo dhaafnay gudaha walaayada islaamiga ah ee baay haddii aan qaybo ka mid a aan tilmaanno ama aan wax ka xusno waxaa ka mid a maalan dhinaca dacwada isbeddel fiican iyo horumar fiican baa ka jiray dhinaca tacliinta iyo tarbiyada waxaa ka jiray isbeddel fiican ayaa ka jiray dhanka adeega bulshada sidoo kaleeto horumar fiican baa ka jiro horumarinta xarumaha caamka ah iyo dayactirkoodii ama dhisidoodii goobo waxbarasho ha noqdaan goobo kale ha noqdaane ayadana waxaa ka jira isbeddel baa ka jira sidoo kaleeto taabagelinta makaatiibta walaayada iyo koruqaadistooda isbeddel baa ka jiro dowrka nuqabada iyo qabaa'ilka muslimiinta ay jihaadka iyo kaalinta ay ku leeyihiin ayadana dardargelin isbeddel fiican baa ka jiro marka isbeddello fara badan oo dhinacyo badan taabanaya ayaa walaayada dhexdeeda ka jira insha allahu tacaala alwaali waxaan halal u dul istaagi doonnaa isbeddeladaas ka jira wilaayada islaamiga ee baay insha allah haddii aan ku horumarno dhinaca adeega bulshada maxaa la dhihi karaa wilaayadu way ku guulaysatay alxamdulilaah bashiirow si guudba shaqada wilaayaadka islaamiga ah dalka ka jira waxaa weeye waa bulshada inay u adeegaan aad iyo aad haddii ay tahay maxaakiimta in maxay ahayto bulshadaasi cadaalad ay ku xukumaanoo sharciga ilaahay ay ku dhaqan subxaanahu watacaala xisbada inay hirgeliyaan shareecadii islaamka iyo madaahirteedii iyo shaacayrteedii maktabka caafimaadka inuu bulshadu uu u adeego qaybihiisa kala duwan qaybta faydhowrka qaybta daawabixinta qaybta baarista intaba aad iyo aad maktabka daacwada sidoo kaleeto shaqadiisa waa in bulshada uu u khidmeeyo maktabka tacliinta hakada jamiica almakaatib yacni makaatibta oo dhan shaqadoodii waa bulshadan muslimiinta ah ee in ay u adeegaan ay horumariyaan weeye Een, haddii aan wax yar ka taabto marka dhinaca ee, su-aashaad id weydiisay oo ku saabsanaa een, alkhadamaat alijtimaaciya ama adeega bulshada wax loo yaqaano waxyaabaha aan ku guulaysanay oo walaayada ilaahi subxaana watacaala uu u fududeeyey oo dhinacaas aan ka qabanay waxaa ka mid ah wadooyin la dayactiray iyo kuwo jaay laga dhigay oo la dhisay intaba way jiraan aad iyo aad waxaan ka xusi karnaa een, deegaanka awdiile iyo degmada magaalada baydhabo een, wadada u dhaxaysa oo runtii ahayd wadda caqabadeedii aada u badnayd ninkii maray ayaa dareemi karee aadna looga dhabanaa safarka wax allaala wixii walaayada dhex maray iyo wixii ka gudbaayo banaanka u gudbaayay dadka safarka waa masaakiinta meel dhibaato lagu mari jiray dhibaato lagu mari jiray oo dhiiqo ahayd oo baholo waaweyn ay ka dalaaceen oo haddii roob yar uu ku da'aba aan la mari karin yacni waxaa laga yaabaa laba bil in safarka uu meesha fadhiyo dad safara laba bil inay meesha oo fadhiyaan aad u adkeed aaday u adkeed meel aan la mari karin bay ahayd aad iyo aad meesha ayadii ahayd bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala waa lagu guulaystay qaybna buundaa laga dhisay qaybna wadda jaay ah ayaa oo laga dhisay buundada biyaha inamanaha loogu talagalay biyaha buundada biyaha hoos maro qaybta kalena waa wada jaay ahoo adablihii iyo ciidda adablaha keenayay ayaa laga moosay kadibna wadadaasi waa la dhisay taqriiban labaatan kilomitir ayaa halkaa la dhisay lacag aad iyo aad u fara badan baa ku baxday aad iyo aad walaayada qadiida waxaa ka gacansiiyey maktabka maaliyadda dhexe ee xarakatu shaab almujaahidiin ayaa ka gacan siiyey bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala shaqooyinka muhiimka ahaa oo runtii aan isleeyahay ilaahay fadligii waa lagu guulaystay ayay ka mid ahayd shaqadaasi Een, waxaa ka mid ah wadooyinka dayacatirka lagu sameeyey wado yar oo u dhaxaysa deegaanka raamacadey iyo deegaanka barbaare Aad iyo aad.
oo ayadana dhul adabla ah marto oo aad looga dhabanaa oo baabuuro badan ay ku qallameen ayadana shago fiicana laga qabtay oo dayacatir ah ayaa laga qabtay si fiican qaybtan kale oo u dhaxaysa een, daynuuna iyo buur xakaba oo waddada weyn ah oo musaafiriinta ay maraan ayadana sidoo kaleeto shaqooyin ayaa laga qabtay waddadan een, walaayaadka dhex marto oo deegaanka yaaq baraabay meeshaasi buunda ayaa laga dhisayo maxay ahayd oo bahooshaas ayadana waxay ahayd meelaha lagu dhibqabo oo safarka ay dhowr bilood taagnaadaan aad iyo aad oo marka roobdo markuu roob da'o bahosha biyay keentaa biyo fara badan bay keentaa safarka halkaas wuxuu taagnaanayaa dhowr bilood alxamdulilaahi mawsimkan hadda na soo dhaafay ee, waxaa weeye ayadoo biyaha socdaan ayaa la wada maray meesha la wada maray ma aynan xirmin aad iyo aad alxamdulilah marka halkaasna buundo fiican baa laga dhisay buundo kale ayaa laga dhisay dulaadka ee, magaalada baydhabo Een, waddo waxaa jirta aan ka soo bixinay ka soo bilownay ee, labaatan jirow magaalada aan ka soo bilownay aan ku keenay deegaanka dolondoole taqriiban siddeetan iyo dhowr kilomitir ayay tahay waddadaas Aad iyo aad.
macna waddo weyn Ee, saad la socotidba deegaankaas ninkii labaatan jir u socday walaayada ka- meelahan ka tago labaatan jir u socda wuxuu maraa wadda karikashinkeeda aad u badan yahay oo dhagaxaan oo dhibaato fara badan lagu maro si fiican Ee, si tii ayada ahayd looga badbaado ayaa walaayadu waxay ku fikirtay in waddo taas ka fudud dhagaxaanteedana dhagaxaanna aan bij lahayn haddii ay leeyihiin ay yaryihiin aad u yaryihiin in mujtamaca iyo muslimiinta si guud ahaaneedba loo helo aad iyo aad marka waxaan isleeyahay ceelban deegaanka ceelban iyo deegaan kale oo la yidhaahdo tegaal inta u dhaxaysa oo inta waddada aad u- u xumayd ah Ah, meelaha ugu daranay ugu darnay waxaa loo socon jiray saddex saacadood oo ziyaada ayaa loo socon jiray intaa keligood aad iyo aad hadda dolan doole iyo labaatan jiro ee waxaa loo soconaya laba saac wax ka yar Aad iyo aad.
loo soconaya maasha allah marka wadadaasna waa wadooyinka lagu guulaystay ee ka mid ahayd dhinaca biyaha haddii aan fiirino sanadkii lasoo dhaafay degmada labaatan jiro gudihiisa waxaa laga hirgeliyey saddex cilbiyood aad iyo aad mid wuxuu ku yaallaa magaalada ayuu ku yaallaa gudaheeda magaalada gudaheeda haa awal ceel bay lahayd ceelkii waa biyareeyey oo dadkii iyo xoolihii banaanka ka imaanayay waa la isku rafaaday waa la isku dhibtooday marka si loo tawseeciyo dadka edeegoodii ceel labaad ayaa halkaa laga qoday bixamdilaahi waana howlgalay oo hadda si fiican buu u shaqaynaya oo xoolihii iyo dadkii isku dhabanaa halkaasi waa la kala badbaaday alxamdulilah maasha allah Ee, tuulooyinka isla degmadaas ka tirsan laba tuulo oo degmadaas ka tirsanna ayadana ceelbiyooday ayaa laga hirgeliyey oo dadka baadiyaha iyo dadka tuulooyinkaba ay aada uga nasteen sidoo kaleeto degmada ufurow waxaa laga hirgeliyey ayadana tuulo ka tirsan oo bulcadii la yidhaahdo aad iyo aad ceelbiyood ayaa laga hirgeliyey Een, deegaanka mubaarak waxaan u samaynay warshad biyaha safayso Waa ayaan gartay.
usoo iibinay hadda ka hor sanadkii balowgiisa ayaa waxaan ka qodnay ceel aad iyo aad ceelkii waa biyo dhanaan buu keenay mar labaada ceel kalean ka qomnay meel kale biyo dhanaan buu noqday marka waxaa noo soo baxday deegaanka in aan laga helayninba biyo macaan ceelbii macaan qorshe waxay qaadatay wilaayada marka ah biyahan laftarkooda ma la macayn karaa macayaa raadinay marka biyo maceeya oo warshad weyn ah oo maxay ahayd oo biyihii markii la baaray een mustawaha biyahaas macayn kara ku jaango-on ayaan halkaa ka soo gadnay lacag badan laga soo bixiyay labaatan iyo dhowr kun ah Masha hadda Allah.
way way shaqo gashay alxamdulilah oo dadka hadda way isticmaalayaan way isticmaalayaan oo biyo nadiif ah oo nooca caafi ah la moodo ayaa meesha laga cabaa haddaa tagtana insha allahu tacaala waa lagu martiqaadi doonaa aad iyo aad haddii la yidhaahdo Een, marka dhinaca biyaha inahaas ayaan ka tilmaamayaa insha allahu tacaala waxaa jiro isla arrimaha bulshada ama horumarkii ee kaabayaashii bulshada iyo maxay ahayto adeegii bulshada ayaan ku jirnaaye Mhm.
waxaa lagu guulaystay dhismooyin dhowr ah xagga dhisma xagga dhismaha dhismooyinka waxaa ka mid ah Een, in aan dhisnay maxay ahayto saldhigyo dhowr ah wilaayada gudaha saldhig bulufulay saldhig Adeed.
saldhig laga dhisay meesha la yidhaahdo saydheelow labaatan jiro taabic waa saldhig laga dhisay meesha la yidhaahdo dolandoole oo ayadana degmada baydhabo ka tirsan saldhigyo dhowr ah oo meelihii xisbada ay ka howlgalaysay dadkana lagu soo xidhayo dembiilayaashii iyo dadka kale lagu kala shaandhaynayay ah xarumo noocaasoo wilaayada ay oo dhisay dibdhis lagu sameeyey ahaa dibudhis ku dayactir lagu sameeyey ku dibudhis lagu sameeyey intaba Aad iyo aad.
waa ay jiraan bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala degmada buulafulay dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan dhismo ziyaado ah ayaa lagu daray oo ardayda ku yaraaday ardayda waa ku yaraaday fasalli ziyaado ayaa la dhisay oo lagu daray aad iyo aad Een, madarasada al-amal oo ku taala deegaanka yaaq baraabay ayadana waxaa weeye afar fasal oo derbiyo- derbi weyn wata ayaa halkaa ayaa laga dhisay oo aan ka samaynay oo lagu kordhiimiyaa lagu kordhiya haa ziyaado lagu Aad iyo kordhiyo aad.
iskuulka hore u dhisnaa oo wuxuu lahaa ilaa lix fasal buu lahaa hadda waxaan ku darnay afar fasal toban u noqonaa marka tobanuu noqonayo aad iyo aad waayahay Een, sidoo kaleeto deegaanka dharqo een, saddex fasal aan dhehe ayaa laga dhisay machadu qurtuba machadu qurtuba ah Een, degmada labaatan jiro ee, machad ibnu cabaas afar fasal ayaa lagu daray asagana si fiican Een, degmada furow waxaa laga dhisay machad asakhaawi machad asakhaawi dharqi iyo dolandoole waxaa laga dhisay machad la yidhaahdo machad een, al-irshaad la yidhaahdo asagana qiraa'aadku lagu barto oo taabic u ah machad al- asakhaawi insha allahu tacaala maraan aan ka hadli doonaa haddii laa yidhaahdo al-irshaadii muxuu qabtaa maraan ka hadli doonaa insha allahu tacaala Een, inahaas waa qaybta dhismaha iyo ku aadan qaybaha hadda gacanta lagu hayana way jiraan qaybta tacliinta iyo dacwadana insha allahu tacaala waa ka hadli doonaa iyadana horumaro fiican ayaan ka sameynay bixamdillahi subxana watacaala waa tahay sheekh xamsa waxqabadka dhinaca dacwada iyo tacliinta iyo howlaha kale ee wilaayada ee waan ku soo laaban doonaa insha allahu tacaala muddooyinkii u dambeeyey alwaali waxaa jiray dagaalo cadowga lagu dhigbixinayey maxaan ka ognahay khasaaraha cadowga ka soo gaara dagaaladii u dambeeyey ka dhacay wilaayada baay bismillaah bashiirow waa runta ee muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jiray wilaayada gudaheeda dagaala cadowga lagu dhiigbixinayey laguna naafaynayey waxayna u badnaayeen degmada baydhabo een, haddii ay tahay gudaha magaalada iyo haddii ay tahay duleedkeeda intaba waxaa dareemaysaa waa caasimadii koonfur galbeed maamulka la yidhaahdo fadhiisanka u ahayd haddana waxaa la isku haystaa gudaheedii iyo magaalada daafaheedii aad iyo aad runtii mujaahidiintu fadhiisamahoodii waa duleedka magaalada meel aan ka fogeyn taqriiban toban kilomitr ay fadhiisamahoodii ay ka howlgalaan halkaas ayaa cadowga lagula dagaalamaa labadii dagaal oo isku xigtay waaweynaa oo duleedka magaalada gaar ahaan meesha la yidhaahdo burjaad ka dhacay een, dhamashadoodii dhaawacoodii marka la isku dardaro waa wax ku dhow dhow boqol iyo konton caskari aad iyo aad waa labadaa dagaal un boqol iyo konton caskari wax ku dhow weeyaan dhamashadoodii dhaawacda marka la isku aruuriyo Ee, howlgallo kale ayaa jiray oo rag looga laayay oo caskar looga dilay saraakiil looga dilay qaarkood ay ka dhaceen gudaha magaalada sida xaafadda buuri jamaaca oo kaleeto oo habeen dhaweyti xare ay halkaa ku lahaayeen lagu weeraray ayna ka kala carareen nin sarkaal ah halkaa ku dhintay een, oo magaca leh oo aad u dhib badnaa oo muslimiinta aad u dhibaataynayay ayaa halkaa ku qurbaxay Een, waxaa laga soo qaniimaystay aqabkii ciidanka uu haystay ayaa laga soo qaatay Een, deegaanka een, goofguduud buurey iyo baydhabo inta u dhaxaysa Een, dhowr howlgal ayay mujaahidiinta ka fuliyeen oo maxay ahayto qaarkood laga yaabo in maxay ahayto aadba aragtay ama ka warhayso aad iyo aad halkaasna waxaa weeye howlgalladaasi gaalo kale ayaa lagu sii dilay marka shaqadaasi shaqo si fiican ku socoto waayo raggaasna waajibkooda waa ay guteen bixamdulaahi tacaala ilaa haddana Ee, ribaad bay ku jiraan shaqadooda halkaasay ka wadaan waana bogaadinaynaa insha allahu tacaala howlgallada ay walaalahaas wadaan waan u ducaynaynaa waana garab taagannahay muslimiintana waxaan leeyahay jihaadka ha loo kaco hana la garab istaago walaalaha jazaak allahu khayr waa tahay ee, sheekh alwaali maxaa macluuma ama xog wilaayada ee ka heshay saraakiishii lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhac duleedka magaalada baydhabo runtii bashiirow halkaa waxaa lagu dilay niman aad u shar badnaa dadka muslimiintana aad u dhabaayay gaar ahaan gudaha magaalada baydhabo iyo daafaheeda intaba ninka hadda lagu dilay dagaalkii ugu dambeeyey oo buli jamaaco lagu dilay wuxuu ahaa nin aad u dhib badan oo shartiisa aad iyo aad looga sheegan jiray dadkana aad ay uga dhib qabeen muslimiin badanna xabsiga ka buuxiyey xabsiga baydhabo ka buuxiyey maamulka ayuu ka tirsanaa dabcan eh, qaybta eh, daraawiishta ayuu ka mid ahaa halkaasuu ka tirsanaa Een, dad badan buu xirxiray oo xabsiga ugu jiray Een, ummad badanna waa uu dilay ninkaasi marka wuxuu ahaa filaar wanaha kaga taagan reer baydhabo oo ilaahi subxaana watacaala uu ka siibay ayuu ahaa sidoo kaleeto eh, labadii dagaalkan dambe ragga ku dhintay saraakiil baa ku jirtay iyadana saraakiil ciidan baa ku jirtay oo taliskii ciidanka ka mid ah oo aad iyo aad ayagana u dhib badnaa Een, caskar baa halkaa lagu soo qabtay oo maxaabiis nool ayaa mujaahidiinta ay gacanta ku soo dhigeen alxamdulilah runtii halkaasi dagaalkaas markuu dhacay wuxuu niyada ka dilay oo qalbijab adag uu ku riday murtadiinta halkaa deganayd si fiican danta iyo duruufta waxay keentay oo ku kallaftay nimankii mas-uuliyiinta ciidankaas ahaa in ciidanka asaga ahaa ay bedelaan oo xero kale ay u wareejiyaan oo isla duleedka baydhabo dhinacan eh, ku taala macnaha dhinaca eh, koonfur galbeed magaalada xero ku taalay oo la yidhahdo makuuda ciidankii halkaasaa la geeyey halkaa dagaalku ku galay waa la raray meeshaasaa loo raray kii meeshaas deganaana waa la soo bedelay waxaa lagu soo bedelay maxay furuntii dagaalkii xabadda ay ka socotay waa cabsi marka aha cabsi weeyaan Een, waxaan markaa aan fariin bogaadina u diraya insha allahu tacaala raggii camaliyada fuliyey ee shaqada weyn islaamka een, maxay ahayd oo guusha weyn u keenay oo usoo qabtay usoo hooyey waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran Een, aad baad u wanaajiseen waajibkiina waa aad gudateen halkiina kasii wada howlgallada iyo shaqada waajib weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala looga dhowaanayo ikhlaas ka dhaga insha allahu tacaala walaayadana waa garabkiina waa hagaag aad baad u mahadsan tahay ee sheekh xamse abujacfar ayuu kaasi ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay oo waraysigan gaarkaa siinaya idaacadda islaamiga al'andalus Ee, intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xalqada koowaad taxanaha waraysigan aan la yeelanayno sheekh abujacfar assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi waa mahadsantahay walaal aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman تذنب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada mudug munaasabad ay jifada reer xasan garaad oo ka mid ah beesha cayr ee degta wilaayada mudug ay ku dooranaysay naqiib cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa ka dhacday deegaanka dumay oo ka tirsan wilaayada mudug waxaana xafladaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ah ee mudug odayaasha reer xasan garaad culimo iyo waxgarad ugu horeyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan ay soo saareen odayaasha xasan garaad een insha allahu tacaala waxaan jalsadan insha allahu tacaala maanta aan u fadhinaa in insha allahu tacaala aanu ku duubannay oo aanu ku caleema saaranayno oday ka mida eh, beesha xasan garaad ujeeddada iyadu sidaa ayay tahay een- een shirar iyo kulamo gaargaar ah oo socday muddo isbuucyo ah oo u dhexeeyey jifada reer xasan garaad oo ka mid ah beesha cayr waxa ka soo baxay qodobada soo socda kow adkaynta ku dhaqanka shareecada islaamka labo ilaalinta midnimada beesha saddex waxay xaliyeen xii- khilaafaad u dhexeeyey beesha afar jifadu waxay doortatay nabadoon cusub oo ah cabdi maxamed cismaan kaas oo ku hagaya ama ku hogaamin doona shareecada islaamka shan waxaan ugu baaqaynaa dadka islaamka ee nala deriska ah ee ku nool qaryooyinka aanu deriska lanahay in ay ku soo dhowaadaan inaan kula dhaqmayno soo dhoweyn iyo shareecada islaamka waxgaradka reer xasan garaad ayaa munaasabadda markooda ka hadlay waxaan soo dhoweynaynaa macalin cabdicasiis iyo sayid nuur wararka xasan garaad oo wacdiga iyo gogosha xalfadda ku saabsan oo ay xasan garaad wakiil uga yihiin oo bixiyo uga yihiin waxaan soo dhoweynaynaa waxaan kaloo soo dhoweynaynaa wilaayada ee xalfaddaas magaala soo qayb gashay waa soo dhoweynaynaa waxaan soo dhoweynaynaa naqiibka iyo nabadoonka guud odayaasha owal howlaha iyaga u xil saaraay iyo dhaqmadayada waa soo dhoweynaynaa waxaan kaloo u ducayhaynaa nabadoonka iyagii hore cabdulaahi xasan oo maanta xilkii wareejiyey oo wax ka doortay cabdi maxamed caraaye na waa u duceehaynaa wixii uu oo xasan garaad ku soo taray ilaahay ha ka amaalbariyo waa bini aadan wixii ka qaldanmana ilaahay ha ka cafiyo u duceehaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gogosha tan oo khiyaarta sugu timid maantay culamo diinka beesha walaayada culummada khiyaarta tolka sugu timid nabadoon cusub beesha layidhaha xasan gareed ciday ku caleema saara shiiqii hore oo wadi jiray cidda oo nabadoonka ahay asig loo faatixiyey gogasha ninka lagu duubi doono oo cusub cabdi maxamed caraay waayo gogasha maanta nabadoonka cusub oo lagu duubayaa intaas waa u mahad celinaynaa nimanka oo tolka muslimka tolka oo nala jooga oo nin walba u dhashaayo og ogaana doona ogna maqlaaya بسم الله الحمد لله mahad ilaahay aa iskale aan la koobi karin bacdallahina waxaan u mahad celinaynaa walaayada dalka oo maanta nala joogta alxamdulilah waxaa kaloon u mahad celinaynaa ilaaha mahad iskale laakiin macnaha bacdallaahi nabadoonnada iyo naqiibada iyo odayaasha beesha xasan garaad waxaan usii mahad celinaynaa mahad ilaaha iska lehe culamaadudiinka dhallinyarada maamooyinka muslimkana dhegeysto dhammaantood u mahad celinayna sida ay u sheegaan odayaasha culamaadudiinka dhammaantood khiyaarta iga horrayday sidaas waya xafladdu waxay u furan taha maanta oo gogasha u taallaa oon ilaahay dartiis u dhigna gogasha darti baan u dhignay ilaahay dartii inaan ugu dhaqannana waa raadinaynaa insha allah xafladdu waxay u taallaa nabadoon cusub inaan caleeman saaranno cabdi maxamed cismaan galabta aan faataxaysano sidaasaa warkaygu ku kooban yahay waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey naqiibkii hore ee reer xasan garaad ee beeshacayr bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed waala ali maxamed wasaxbihi wasalim ilaahay baa mahadsan isagaan mahad u celinaynaa waxaan mahad u celinaynaa khiyaarta ka soo qayb gashay xafladan waxaan u mahad celinaynaa dadka beesha xasan garaad ee maanta nabadoon cusub dooranaya waxaan ku taageerayaa oon u hambalyeynayaa ilaahay inuu nabadoonkaas la garab galo anigu waxaan ahay horena waa uga warramay haddana waa iska warramaya waxaan u malaynayaa labaatan iyo afar sano ayaan soo hayay hawshaas wax kastaba aan ka soo maro horta marka hore waxaan codsanayaa dadku waa bini'aadan gafaa ka dhici kara qaabyadaa ka dhici kara wax walba waa ka dhici karaan macsuum dadku ma ahan inaan horta iscafinno iyaguna ay cafiyaan aniguna cafiyo intaas markaan ka soo gudbo anigaa naftayda isxisaabay maadaama da'owdaydu ay maantay marayso siddeetan iyo kow sano labaatan iyo afar sana aan halkaas soo hayey markaan isxisaabay anaa waxaan soo dhoweeyey inaana markaan wixii ka dambeeya akhradeedana aanan muxuu ahaa aanan dhib ka siyaadsan tolkana aanan isku dhibaatoobin anaa soo dhoweeyey haddana waa soo dhoweynayaa doorashada la doorto waan barsoonaya raallina waan ka ahay canaabaa horta aniga iga fududaanaysa olaysbayn oo fara badan oo ilaahay xaggiisna muxuu ahaa sida sheekh xasan ka warramayaba colayskaas weyna horta iga fududaanaya haddaan wixii aan qalda ilaahay iga cafiyo waxaan saxana ilaahay abaal ha iga mariyo intaas ka bacdi waxaan leeyahay nabadoonka la doortay aniguna waa ku gar taagan yahay taagaanahay ayaguna de tolku inaysay ay gartaagan sheegeen ha u garab taagnaaleen waxaan rabaa marka dadka saasaan usoo macalimiy oo haddii alka intaanaan soo gaarsiiyey oo dadkii ka horreeyey oo aniga ila shaqeey jira hadda wax yar ka nool yihiin ayaganaan soo barbaariyey yaa aniguna waa aniguna aan isu ducayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaa markiisa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey naqiibka cusub ee jifada reer xasan garaad cabdi maxamed cismaan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin awalan ilaahay hana cafiyo arrimuhu waa caami kaase howlcaamaha meesha aan isugu imaanay wilaayada iyo nuqubada iyo dadka islaamka waa aan soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala aniga cabdi maxamed car ayaa layidhaa beesha heer xasan garaad war badan iyo oon arrimo badan oo la soo maray bacdigood inaan nabadoon u noqdo ay ii xil saareen aniguna oon ma doorana ilaahay baa oon amarkiisii ku noqotay aniguna inaan daacadda ilaahay iyo shareecada islaamka aan ku hogaamiyo mas-uuliyaddaas waa aan ka qaaday ilaahayna haddii alla idmo ha ii fududeeyo dan adduunyada dan aakhiraba waa isku taagan yihiin insha allahu tacaala galabta laga bilaabo nabadoon xasan garaad cabdi maxaa araya insha allahu tacaala sida aad noo soo ajiibteenna maasha allah waan kaga mahad celinaynaa mahad iskale nabadoonku waa runtiisa waa soo dadaalay muddo badan oo xilka soo haayey wixii hadda oo wanaajiyey aakhiradiisu ilaahay ka hela wixii oo qaldana waxa waaye anagu oon cafiya masaabax aan iska cafinaynaa hadda macnaha xasan garaad uu ka qalday iska cafiyaano anagu marka waxa waaye raallina ha layga ahaado haddiis waa tow ahay kullakum raacin waa kullakum mas-uulun qof walba wixii la rayay mas-uul ka tahay aniga hadda nabadoonnimada inta iyadan mas-uul ka ahayo inaan ilaaliyo dadka dhaba macnaha ninka la yidhaahdo haddee akhyaarta iyo dadka aan qabiilka xasan garaadna qof keligeed wax ma qaban kartay ayagana mas-uuliyadda dhinacooda ka haystaan oo hadda cidno kamale hogaanku macnaha jameeco aan imaam lahaynan uduka karin maahane dadku hawsha iyo arrimaha iyo waxa dhan xasangaraada u yaalin anaguna inaan imaam u noqdan istagu idhaahdo safka iyaguna toosistaan iyagaa laga rabaa horumarna waxaa lagu gaari karaa wadatashi iyo talo sagiir iyo kabiir hadda intaan maha fadhidaa haddaysan ayagu maslaxadooda iyo dantooda ay ka shaqeeyayin hal qofna shaqey karto iyaga waxaa laga rabaa sida wanaaga iyo quruxda iyo nidaamka uu ku jiro inay ku dadaalaan qof walba mas-uuliyadda ay ilaahay saara ay isi saarto oo ay ka baxdo adeerna waxaa waaye waa daalay hadda wuxuu sheegaya wax ka been maahan waa soo shaqeeyey oo haddee wax la qari kara maahan dadkusu dad ku noqdaa ku shaqeyhayey ajri ilahay ka xisaabsan maahane awalsu dadkaan amaal uga helayn sidii haddana oo u sii shaqey jiray inuu usii shaqeeyo intuu sariirta ka degi karo oo wixii talaha uu bixi karo uu taladana siiyo oo wixii tigaadahoo ilaahay dadka dheereysiiyey oo nagu beelo oo marnana uusan isdhihin nimankaas muddaad soo dhaqday waana waana kala dhammaateene idna ka dhamma inuusan isdhihine sidii owl shala uu shaqey jirayo ilaahay dartii uu shaqada u waday ay ka ahaato noogu saacido hadduu joogay hadduu maqan yahaba saan yeelna aan dhahno waa ay ku qurxoon tahay waana yeelaynaa insha allahu tacaala xasan garaadow soo dhowaada nuqubo iyo walaayo iyo gobolka intii ka dhexlaba ugu dambeyntiina waxaa madasha ka hadlay naqiibka guud ee beesha cayir naqiib cabdiraxiim maxamuud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya ikhwat ulcisaa ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiina suukaana keena meeshaan innagoo danaheenna aakhiro iyo midda ina adduunyo ka tashanayna waxaan isleeyahay kulamada la kulmo ee wuxuu soo reebay nebiga saddex kulan oo ka soo reebay in macruuf laysku faraayo munkarna laysku nahyinayo iyo in sadaqo ilaahay dartiisa fii sabiila lagu qaadayo iyo in islaax beynunaas laga shaqaynayo kulankan waxaan isleeyahay saddexdaas kulan kulan ka mida waaye ilaahay ajriya xasanaad naga siiyo waxa aan ku doonaynana ilaahay saldhig iyo gundhig iyo gebangebo aan laysugu soo laaban oo dhib dambe keena allah nooga dhigo gobashan wanaagga badan oo khayrka badan oo xafladan qiimaha badan leh oo reer xasan garaad noo dhigeen waxaan ka mahad celinaynaa marka koowaad bacdallaahi beesha reer xasan garaad sida quruxda badan oy usoo nidaamiyeen sida ay gobasha u dhigeen sida ay ummadda u qaabileen umarti qaadeen sida ay wejiga furan iyo wanaagga iyo waraca quruxda badan oon galabta arkayno ay usoo xaadireen waa uga mahad celinaa marka koowaad marka labaad waxaan u mahad celinaa walaayada gobolka mudug oo in badan ummadan muslimiinta gobolka mudug joogta ku dadaashay hadday tahay amnigooda hadday tahay diinkooda hadday tahay cirdigooda hadday tahay wax kasta oo dadka muslimiinta intii loo qaba lahay u qabatay oo ilaahay dartii ka tahay waan u mahad celinaynaa waxaan isleeyahay qof walba wixii camal uu daartan ku shaqaysto aakhiro la tegi doonaa ilaahay aakhiro miisaan culus oo ay ku moodaan allah uga dhigo sida loo sheegay xafladan waxay u furan tahay alamasa nabadoonka jufada xasan garaad oo ah cabdi maxamed cismaan marka koowaad waxaan leenahay nabadoonka soo dhawaaw weji furan kusoo dhawaaw gacmo furan kusoo dhawaaw marka labaadna waxaan leenahay ilaahay diinkiisa iyo kitaabkiisa kii ku dhaqa beeshaan ee ku hogaamiya ku hormariya allah ka dhigo xil weyn aa saarane xilkaas weyn maogtahay mas-uuliyadda dadku waxay umaleen wax fudud wax fudud maaha waxaa laga yaabaa qofku haddii mas-uul uu noqdo danihiisa qaaska oo dhan inuu ka tago uuna ku dhiban yahay haddana loo haysto inuu ummadan ayada ay u sarrifan tahay in loo haysto laga yaabaa mas-uuliyaddaasna ilaahay hala garab garo cabdi sidaasaan leenahay beesha xasan garaad waxaan leenahay mayow dadka haddii ilaahay uu mas-uuliyad dadka oo u sameeyo mas-uulkaas haddii lala shaqeeyo oo aan la dhibin ummaddu khayr iyo wanaagay gaartaa haddii la dhibana waa laysku dhibanaadaa haddaad habaarto waxaa layidhi qofka mas-uulka habaarka adog kugu soo noqaa sababto aduu mas-uulkaaya haddaad u duceydana ducadaas adayg kugu soo laabee waxaan leenahay mayo hadday ilaahay dartiis iyadoo idinka tahay danihiina idinkoo ilaashanaya ninkaa miskiinka aad kalifteen inaad si dhaba ula shaqaydaan inaad cadaalad ula shaqaydaan inaad u dhega nugloonaataan inuu wixii uu idiin soo doono oo aan macsi iyo alle ka farasho aan ahayn inaad u fududaydaan in xasan garaada waxaan idinka rabnaa inaad la shaqaydaan nabadoonka oo aan laga dhigin hankoolka maarata hankoolka baalka la yidhahdo subax ciddu ay ooda xanankaa ay ariga ku oodaydo alla soo baxahaa inta ooda lagu oodaa meel isaga tuura waxaa haddana la tabaa marka ariga la oodi rabo maraaga iyo qansaxa iyo sarmaanka iyo bilcilka iyo lagu qabaayo labada ganood alla haddana la tabaa marka kalena cid erkeeda lasaga tuura markii loo baahdo keliya inuu meel aado wax soo ganeeyo wax soo qabaayo keliya nabadoon laga dhigina mar kasta nabadoon ha ahaado ku dadaala iyaysan idinka fakinin barbarkay ka baxdaa waa bakeela ganeen annagu waa la shaqaynayna haddaan nahay nuqubada gobolka ama naqiibka beesha cayr oo anigu aan hadda ahay oo aan codka cayr ku hadlaayo cabdi maxamed caray waa la shaqaynaynaa waa soo dhawaynaynaa waa u indha furaynaa qof haddii ceel la geliyo ma ogtahay iyadoon wejiga biya marsan biyaha ma dhurto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى